wararka ka imanaya dalka masar ayaa sheegaya in ururka ikhwaanulmuslimiinka dalkaasi masar ay diideen inay ka qayb galaan dowladda cusub ee uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi xaasim albablawi sidoo kale xafiiska dacwad oogaha ee dalkaasi masar ayaa amray in la soo xidho hogaamiyaha sare ee ururka ikhwaanulmuslimiinka maxamed badiic kaasoo lagu eedeynayo inuu rabshado kiciyey wararka haddaba u dambeeya ee masar waxaa khadka telefoonka si toosee magaalada qaahira ugu jira waryaheena xuseen cismaan saxnuuni xuseen may maqashaa waatay xuseen waxaan jeclaan laha haddaad imaqlaysid annaga iyo dhegeystayaasha bal inaad faahfaahin naga siisid wararkii u dambeeyey ee dalkaasi masar
waad mahadsan tahay xuseen dhab ahaantii xeer ilaalinta guud dalkani masar ayaa waxa ay soo saartay qoraal lagu soo xirayo qaar ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarsareeya kooxaha islaamiyiinta gaar ahaan ururka akhwaan muslimiinka qoraalka kasoo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee dalkani masar ayaa waxa uu amrayaa in lasoo xiro si loo weydiiyo su-aalo maxamed badiic oo isagu ah hogaamiyaha ugu sareeya ururka akhwaan muslimiinka iyo ku-xigeenkiisa ninka lagu magacaabo maxamuud cisad ibrahim sidoo kale waxaa lagu amray amxer ilaalinta ee amreysa in lasoo xiro cisaam carayaan oo isagu ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka akhwaan muslimiinka iyo maxamed baltaaji oo kamid ah hogaanka sare ee ururkaasi xeer ilaalinta ayaa sidoo kale ku yeereysaa in lasoo xiro daaciga ama caalimka weyn ee lagu magacaabo safwata alxijaazi iyo xubno kale oo kamid ah xarakada jamaaca islaamiya akhwaan muslimiinka iyo xisbiga alwasad arrimahan ayaa waxay imaanayaan oo sida ay leedahay xeer ilaalinta dadkaasi ayaa lagu eedeynayaa inay ay ka dambeeyeen kicinta dadweynaha masaarida gaar ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee dhiiga badan ku daatay dadkii ku geeriyooday dhacdadii ka dhacday afaaska hore ee naadiga ciidamada xarsi jamhuuriga milaalada masar marka arrintaasi ayaa ugu weyn waxa ka taagan dalkani masar sidoo kale ururka akhwaan muslimiinka ayaa ku gacan seeray xukuumadda kumeel gaarka ee dalkani masar inuu qayb ka noqdo taasoo uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha cusub sidoo kale waxaa goordhow shirar yeelanayay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalkani al-sayid cadli mansuur iyo ra-iisul wasaarihiisa waxayna ka wada hadlayeen qaabka loo soo dhisayo wasiirada cusub ee dalka masar uu yeelanayo waa tahay wararka kalena soo gaaraya waxay sheegayaan in ay rabshado ka jireen iyo isku dhacyo gobolka sinai gaar ahaan magaalada cariish halkaasoo askar lagu dilay wax faahfaahin oo kasoo baxday ma jirtaa
sida ay sheegayaan ama uu sheegay t v-ga qaranka masar ilaa iyo hadda inta la ogyahay laba qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen oo oo dadka dhaawacmay waxaa kamid ah ayay leeyihiin warbaahinta masaarida dad rayid ah iyo qaar kamid ah askarta waxaana weerarkaasi geystay sida warbaahinta ay sheegayso kooxo hubaysan oo ayagu ku dhuumaaleysa inta badan gobolka sinai gobolka sinain wuxuu kamid yahay gobolada dalkani masar oo inta badan ay ku dhuumaaleysaan kooxaha islaamiyiinta ee jihadoonka ah oo ayagu dhowr mar weerar ka geystay gobolkaasi waa tahay haddii aan kusoo noqonno wadahadallada dhinaca siyaasadda ee lagu soo dhisayo xukuumadda cusub ra-iisul wasaare xaasim al bablaawi shaaca ma ka qaaday ama ma sheegay nooca ay noqon doonto xukuumadda uu rabo inuu dhiso
ilaa iyo hadda si toosa uguma uusan hadlin sida ay noqonayso xukuumadda kumeel gaarka ah ee dalkani masar laakiin warbaahinta gaar ahaan wargeysyada kasoo baxa dalkani masar waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha cusub xaasim albablawi uu yahay nin dhaqaaleyaqaan ah oo aqoon badan oo khibrad badan oo dadweynaha masaaridan ay si weyn ay u jecel yihiin xitaa waxa uu kamid ahaa raggii madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi uu usoo bandhigay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka masar laakiin waa uu ku gacan seeray xilligaasi inuu kamid noqdo dowladda ay hormuudka ka ahaayeen kooxaha islaamiyiinta gaar ahaan akhwaan muslimiinka lakiin marka waxaa la filayaa saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda inuu ku dhawaaqo golo wasiiro oo aada u tayo badan oo ay ka dhex muuqan doonaan qeybaha siyaasadda ee dalka masar gaar ahaan waxaa laleeyahay waxaa qeyb ka noqon doona niman dhaqaale yaqaan oo dalka masar soo kobcin doona sanadaha soo socda maadaama dhaqaalaha waddanka uu aada u burburay waatay sidoo kale wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in wadamada sacuudiga iyo imaaraadku ay dhaqaale ugu yabooheen arrintaasi warbaahinta waddanka masar ma ka hadashay
xuseen si weyn bay ugu hadashay warbaahinta masaarida dhaqaalaha ay ay siinayaan wadamada sacuudi arabiya iyo imaaraadka oo ayagu malaayiin ugu deeqay wadankani masar si masar ay ugu soo kabato dhaqaalo la-aanta ay ka cabanaysay sanadihii ugu dambeeyey gaar ahaan sanadkii uu madaxweyne mursi madaxweynaha uu ka ahaa oo isagu culeysyo waaweyn kala kulmay beesha caalamka gaar ahaan wadamada khaliijka marka waxaa la leeyahay arrintan ayaa imaaneysa marka ay xukunka ay ka wareegeen ama laga xayuubiyey madaxweynihii hore iyo kooxaha islaamiyiinta ay wadamada sacuudi arabiga iyo wadanka la yiraahdo imaaraadka ay bilaabeen inay dhinaca dhaqaalaha ay ka saacidaan wadanka ama ay u fidiyeen gargaar dhinaca dhaqaalaha taasi ayaa waxa ay muujinaysaa sida xiriirka akhwaan muslimiinka iyo wadamadaasi uusan u wanaagsanayn sidoo kale waxaa la leeyahay dalka imaaraadka waxa uu ugu deeqay shidaal fara badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan wadankani masar si masar ay uga kabato dhinaca dhibaatada ka haysatay shidaalka oo sanadkii ugu dambeeyay wadanka masar waxaa ka jiray ciriiri ama culays dhinaca shidaalka ah taasoo dadweynaha masaarida ay aada usoo dhaweeyeen wargeysada qaar ayaa qoraya in masar dhaqaalihii uu soo fiicnaanayo mar haddii ururka akwaan muslimiinka iyo kooxaha islaamiyiinta oo ayagu culays ku hayay shacabka masaarida ay ka wareegeen xukunkeeda waa tay xuseen dhinaca kale haddeen eegno sidaynu ka warqabno bishii ramadaan ayaa bilatay waxaana lagu jiraa waktigii kulaylaha marka banaanbaxyada arrintaasi ma saamaysay
banaanbaxyada waxaad moodaa in ay xiisad cusub ay u yeeshay sababtoo ah wadankani masar waxa uu dhaqaale dhaqan u leeyahaan iraahe dalka masar ayaa dhaqan u leh in ay sameeyaan waxaa la yidhaahda afurka maa'idaturaxmaan oo ah in si wadajir ah iga raali ahda dhegaystayaal in si wadajir ah ay ay hal meel ay ugu wada afuraan ama ay uga soo xuurtaan marka waxaa la leeyahay boqolaal kun oo xalay ayay bilaabatay inay hal meel ay ku wada saxuurteen maanta ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in hal meel ay ku wada afuraan boqolaal kun oo dadweynaha masaarida ah taasoo dhalinyarada masaarida ay si weyn ay u xiiseynayaan inay ka qayb galaan xitaa wargeysyada qaar ayaa soo qoray dhalinyarada waxa ay leeyihiin haddii afurka dhinaca xaafadda u xumaado waxaan u tegaynaa fagaaraha raabica alcabdawiya oo ah halka ay ku banaanbaxayaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen cusmaan saxnuuni waryaheena magaalada qaahira oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada qaahira halkaad dhegeysta nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
dhinaca kalena maamulka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in ururka iqwaanuulmuslimiinka masar uu ku dhiirigelinayay inuu qayb ka noqdo kala guurka siyaasadeed kadib markii la xeriyay madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadiya loo soo doorto oo isaguo xubinka ahaa ururka iqwaanuulmuslimiinka
iyadoo madaxweynaha kumeelgaadhkiiyo dalka masar cadli mansuur uu buuxinayo xubnaha xukuumadda kumeelgaadhka ayaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jen saki ay sheegtay in maamulka obama uu ku niyadsan yahay qorshaha cusub ee la doonayo in doorasho baarlamaan lagu qabto waxaana dhiiri geliyey in dowladda kumeelgaadhka ay adhigtay qorshe hore loogu soconayo qorsho kasta oo horey loogu soconayaana dabcan waa inuu ahaadaa mid qayb laga wada yahay heshiisna lagu yahay ayay tiri misaaki waxay sheegtay in washington ay weli eegaysa sida ay waxu dhaceen si uu maraykanku u go'aamiyo in afgembi loogu yeedhi karayo in kale tallaabadii uu milatarigu ku eriyey madaxweyne maxamed mursi loona baahan yahay in la kala saaro maxaa yeelay haddii afgembi loogu yeedho waxay raad ku yeelanaysaa kaalmada uu maraykanku siiyo dalka masar taageerayaasha maxamed mursi ayaa dalbanaya in isaga xilka lagu soo celiyo iyadoo xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka ikhwaan muslimiinku uu diiday xilliga loo qabtay in kumeel gaadhka lagaga baxo xisbiga ayaa sheegay in tallaabadan ay masar ku celinayso barbilow misisaki waxay sheegtay in saraakiisha maraykanku ay la xidhiirayaan xubnaha ururka ikhwaanuulmuslimiinka si ay ugu dhiirigeliyaan inay qayb ka noqdaan hannaanka kala guurka ah xiriir ayaannu la samaynaynay xubnaha ururka ikhwaan muslimiinka waxaan doonaynaa inay qayb ka noqdaan hannaanka horey loogu soconayo waddadu way dheeraanaysaa marka waxaan rumaysannahay in marmarka qaar ay dhacayaan xirxirniin aan qorshaysnayn loona baahan yahay in dadka la xirxire la sii daayo ayay tiri saaki ma aysan sheegin in saraakiisha maraykanku ay si toosa ugu sheegeen xoogga amniga masaarida inay sii daayaan xubnaha ururka ikhwaan muslimiinka ee xirxiran fariintayadu waxay ahayd mid cad waxaananu u baahannahay daahfurnaan waxaan doonaynaa inaan qadarino hannaanka maxkamadaha iyo kala dambaynta ayay tidhi jen saki afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo j kerny oo ah afhayeenka aqalka cad ee maraykanka ayaa labaduba ciidanka ammaankiiyo dalka masar ku booriyey inay isxakameeyaan marka ay la tacaalayaan taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed mursi laakiin labadooda midna ma cambaareen in dilkii loo geystay tiro ka badan konton qof oo lagu dilay meel u dhow xero milatari iyagoo sheegay inay socdaan baaritaanno lagu samaynayo wixii dhacay
aad iyo aad baad umahadsan tahay wariyaha v o da maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inoo soo gudbinayey